xubnaha golayaasha kale kala duwan heeraha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ururada haweenka heer wasaaradeed iyo heer gobolba isimada marti sharafka kale dawladda madaxda kale oo ka joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib run ahaantii waxaa sharaf weyniya ah inaan kasoo qayb galo xafladda tarjiimaha iyo qaayaha badan oo ujeedadeedu ay ahayd in ay wasaaraddu inoo ku soo bandhigto sanadkii hore waxqabadkeedii iyo himilada sanadka laba boqol laba kun iyo koob iyo toban inay halka inoo kusoo bandhigto aada iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay uguna reyreynayaa himad weynaa ii gelinaysaa waxqabadkii halka kale laynoo ka sheegay iyo warbixintii waafiga ahayd oo layna siiyey waa xaqiiqa sanadkii laba kun iyo sagaal inaynu halkan isugu nimi oo shirakan oo kale aan kasoo qayb galay aana idhi waa wasaaradaha maanta jira hormoodkeeda weli waa ku taaganahay kamana caajinaan halwasaarada iyadoo ay jirto runtii wasaarado badan oo xukuumadda ka tirsan oo runtii aan waxba ka dhixin laakiinse hormoodnimadooda weli laguma arko waa ku fogaadinayaa dhammaantood aada iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxaan is leeyahay hormoodnimadaas iyo dadaalkaas iskama iman qur-aan waxyina kuma soo degin waxaan is leeyahay mas-uuliyiinta hogaaminaysa wasaaradda ayaa mar kastaba maskaxdooda iyo muruqooda iyo maankooda la kaashanayay dadkoodana ku hagayay jidka toosan oo fiican oo cadaalad u samaynayay oo horumar u samaynayay oo waxqabad u samaynayay sidaas ayay ku dhalatay in wasaaraddu ay hormood u noqoto iskuna duurnaato wasaaraduhu siday u kala fiicfiican yihiin mid kastaba waxay ku xidhan tahay cidda hormoodka ama hogaaminaysa waxqabadkeeda ayay ku xidhan tahay waxqabadka iskama yimaado taasna waxaan jeclahay anigoo magaca madaxweynaha iyo kaygaba ku hadlaya inaan si gaara madaxda wasaaradda ugu hambaliyeeyo iyo in allaale intii la shaqaysay agaasimaha guud wuxuu tilmaamay inaan laga fili karin mashaariic waaweyn iyo riigag iyo waxaynkaas waa xaqiiqa laakiinse waxaan isleeyahay hawltaa ka weyn ayaad bahaysaan baan isleeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa haani salbay ka unkantaa ama salbay ka tabantaa haddaan bulshadu ayan salka ka soo abuurnin oo hooyadu ay saldhig u tahay oo haweenku ay saldhig u yihiin waxaan isleeyahay riig wax lagu gaari karaaba maba jiraaba marka maxaynu haysanaa ama ha ahaabanaaba haddii aynu hoos ka bolol noqono waxay ila tahay inaynan riig iyo mashaariic waaweyn aynan haybsan karin ama aynan hahaaban karin waxaan leeyahay aada iyo aad bay ugu mudan yihiin ammaan iyo bogaadin wax kastana waxa ka weyn waxa aada qabataan maanta ama aada gacanta ku haysaan ama aada ku fikiraysaan ba wax ka weyn markaan intaa ka gudbo waxaa runtii hambalyo iyo bogaadinba mudan dowrka ay ka qaateen haweenkeenu iyadoo wasaaraddu ay u tahay hormood shirweynihii haweenka soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalo madaxda garoowe iyadoo aan isleeyahay fikirkaasi wuxuu kasoo maaxday maskaxda madaxda wasaaradda intii mii kale oo gacan iyo garab ku siisayna aada iyo aad baan idinku bogaadinayaa idinkaga mahadcelinayaa runtiina shirkaasu wuxuu inoo keenay sharaf iyo magac weyn ayuu inoo keenay marka waxaan leeyahay aada iyo aad baan ugu ammaanantiin waxaan kaloo hambalyo iyo bogaadin idinku soo jeedinayaa qaybtii libaax oo lama ilaawaanka ahayd oo aad ka qaadateen ciyaarihii lagu qabtay magaa magaalo madaxda garoowe oo runtii kaalin muuqata oo lixaad leh ay haweenku ay ka qaateen iyada lafteeda aada iyo aad baad ugu mahadsantihin waxaan jeclahay arrinaan hore loo sheegin baan u malaynayaa marna si muuqata inaan maanta halka ka caddeeyo raggu waxaanu isnaaraamidhay dumarka waxaad kaga horeyn kartaa goobaha dagaalka ayaad kaga horeyn kartaa baanu isleedahay waxaan idiin sheegayaa maanta halka ka caddaynayaa in dagaalkii aynu argagixisada la gallay ay haween ku geeriyoodeen ciidamada iyagoo runtii furanka ku jira oo ama wax daaweynaya ama taabfulaynaya inay ku geeriyooden iyaga iyo intii kale oo ragga ahaydba waxaanu leedahay ilaahay naxariis janno hasi waxaa kaloo xusid mudan runtii goobahaas hawlgalku ka socday markii aanu joognay oo qarfo ah oo buuraleya oo runtii aad i aad u dhib badnayd laakiinse aynu mar kastaba gegsigeeda aynu lahayd mar kastaba haweenku waxay ahaayeen kuwii hilibka iyo caanaha iyo wax kasta oo taakulaynaba ciidamadooda geesiyaasha ah la berbertaagnaa waxaanu leeyahay aada iyo aad ayaanu idinkaga mahad celinaynaa balna waxaanu idinka qaadaynaa noofka ciidamada ku hadlaya inaanu mar kastaba waajibka iyaga gudanana saaran waxaanu idinka rajaynaynaa idinkuna guulaabadiina iyo isberbertaaggiina inaad mar kastaba nala barbar taagnaataan markaan intaa ka gudbo waxaa runtii sharafi ah inaan dad badan oo wasaaradda ka shaqeeya ama aan ka shaqeyn aan halka aan ku guddoonsiinay abaalmarino waxa weeye dadka abaalmarinta helay waxa loo guddoonsiiyey wanaagii ay soo qabteen iyo in loo baahan yahay firfircooni iyo dadaal kale inay sii muujiyaan layskama siin baan isleeyahay mana dhici karto in hadiyad ahaan loo siiyey mana dhici karto qof maalin kasta shaqaynayo oo laga yaabo siddeed iyo toban saacadood toddoba iyo toban saacadood lix iyo toban saacadood qof shaqaynaya iyo qof mushaharka uun ilaashada inay isku xuquuq noqdaan ma anay suuragal ma anay aha waxaan is leeyahay qofkii maanta shahaadadaas ama abaalmarintaa qaadina waa inuu ku daydaa qofka qaatay qofkii qaatayna waa inuu dadaalka sii kordhiyaay uusan halkaas oo keliya kusii waxayn markaan intaa ka gudbo waxaa runtii aad iyo aada xiiso ulahaa warbixintii wasaaradda ay soo jeedisay oo ahayd inay waxyaalo badan uqoshaysan yihiin qodobka aada u tiilid runtii waxay ahayd baahinta hawsha wasaaradda ee degaamada laamiga ka fog soomaalidu waxay tidahdaa fulixantii ma mooga ayaa la yidhahda waanu ognahay in dawladda ama xukuumadda lagu xanto laamigaas uunbaa la carara lama garan sababta keentay inaanu ilaa hadda ay xukuumaddu ku koobnaato laatan garashadeeda ah in laamiga laga bayro oo meelaha ka duwan laamiga oo ka fogfog aynu u gudubno sanadkana waxaad leeyahay dawladda siyaasadeeda iyadoo madaxweynuhu hormood noogu yahay waxay ku salaysan tahay ama ay ku qotontaaba in indhaha yaga aynu u jeedino degaamada ka fogfog laamiga inaanu mataqaanaaye u jeedino gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay sanadka sanadkiisa guul iyo barwaaqo ku gaara horumar ku gaara waxaan leeyahay hadaalina hormood noo noqda mar kastaba waxaanu jecel lahay inaanu idinku dayano waxaanu idinka rajaynaynaa tusaale fiican inaad noo noqotaan aada iyo aad baad ku mahadsantihiin degihiina aad aad ahaysheen iyo dhegaysigaad dhegaysantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu